إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada hiirshabeelle ay ku leeyihiin degmada buulaberde ee hiiraan waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay dagaalo shalay ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee u dhexeeyey maleeshiyaadka liyu booliisii kuwa canfarta haweeney uur laheed ayaa dil iyo kufsi loogu geystay deegaan ka tirsan magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud dowlow kulan berber socday ayaa waxa uu magaalada ceelcadde ku dhex maray maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada degmadaas iyo wilaayada gado xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa musuq ku eedeeyey xukuumadda farmaajo iyagoona sheegay inay luunsatay boqolaal milyan oo dollar maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa caruur ku dhaawacay duqaynay ka geysteen magaalada tacis ee waddanka yemen waxaa sidoo kale warka iyaga subax ku maqli doontaan barnaamijka qaybtii lixaad ummaduhu waa akhlaaq oo looga hadlayo dhibaatooyinka ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii iyo fitan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada hiirshabeelle ay ku leeyihiin degmada buulaberde ee hiiraan wararka ka imaanaya degmada buulaberde ayaa ku waramaya in xalay halkaas uu dagaal culus ka dhacay kaas oo ay qaadeen cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab waxaa la weeraray saldhig ku yaala dhanka bari ee buulaberde kaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hiirshabeelle wax khasaare ah lama soo sheegin balse haddii ay warar ka soo baxaan wararka iyaga iyo barnaamijyadana dambe ayaad insha allah ku maqli doontaan waxaa sii kordhay khasaarihii ka dhashay dagaalo shalay ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee u dhexeeya maleeshiyaadka liyu booliis iyo cafarta waxaa sare u kacay tirada askartii laga dilay ciidamada liyu booliis ee ka tirsanaa maamulka ay xabashada ka dhisteen dhulka soomaali galbeed ee uu hogaamiyo mustafa cagjar weerarka waxaa qaaday ciidamo ka tirsanaa maleeshiyaadka canfarta kuwaas oo beegsaday ilaa dhowr saldhig oo ay ku sugnaayeen liyu booliiska soomaali galbeed ay u wakiisheen xabashida inta la xaqiijiyey siddeetan iyo kow ruux oo isugu jira dad rayid ah iyo sidoo kale askar ayaa dagaaladaas ku dhintay baraha internetka waxaa lagu faafiyey sawirada ciidamo gurmad ah oo gaaraya halka ay dagaaladu ka socdaan waxaana weli deegaanadaas gacanta ku haya ciidamada canfarta maleeshiyaadka canfarta maalmihii uu socday dagaalka t b l f waxa ay heleen hub aad u fara badan dhanka t b l f hub badan ayay ka heleen sidoo kale waxa ay hub ka heleen xukuumadda uu hogaamiyoobay axmed kuwaasoo u sheegay inay xadkooda ka xirtaan haddii ay t b l f soo weeraraan hubkii cuslaa ay dhinacyadaas ka heleen ayaa la sheegay inay kaga faa'iidaysteen oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka liyu booliis oo ay mar hore dariir ka dhexaysay markaana galgaduud haweeney uur laheed ayaa dil iyo kufsi loogu geystay deegaan ka tirsan magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waa kan nabukar saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaan hoostaga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ka dhacay fal isugu jira kufsi iyo gowrac kaas oo loo geystay haweenay uur lahayd islamarkaana ka mid ahayd dadka deegaanka haweenayda loo geystay kufsiga kadibna la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray ubax maxamed taas oo ay eheladoodu sheegeen inay lahayd uur saddex bilood ah qaar ka mida odayaasha deegaanka ayaa ka warbixinaya qaabkii ay wax u dhaceen meeshii ay raadkeeda uga soo laabatay baan tagnay markaan raadkeeda tagayn raadkeedaan qaaday gabadhiiyo waxaan u taga meyd ah oo la isticmaalay oo buumihii meel yaallo ayadii diraceeda iyo googorodeedana xalkaa u saaran yihiin jeegadana uu ka bileeyey dhuunta uu ka bileeyey meel walba torreeya uga yaallaan meyd bayna ahayd saasay wax u dhaceen ubax allah u naxariisto ubax maxamed yaxye walaashay weeye in adeertay aabbahaygii labaad baa dhalay maradii u hoosaysay maryaha way ka maqnayd kuwa kalena laabtay u saarnaayeen way biraysnayd ubax maxamed yaxye janno iyo raxmo allaha siiyo haatanna xabaasheedii baannu joognaa iyo baaritaankeedii sidoo kale haweenka ku nool deegaanka ayaa dhankooda si kulul uga hadlay falkan aad baan uga xumahay falkaas tacadiga oo ka dhacay halkan waxaan ka codsanahayaa anigu warkii waxaan kusoo gunaanadaya wixii hore o dhan waa laga hadlay ku soo qabtaan qofka gacankudhiiglaha oo falkaas si degdega looga soo jawaabo waxaan maanta soo booqannay meeshaan oo uu yaalla meydka ubax waxaa naloo sheegay gabadhaas in la dilay oo ay biraysan tahay kufsina loo geystay dhibaatadaas ayaa meeshan ka dhacday waa deegaanka la yidhaahdo ballilabaad oo degmada cawda ka tirsan ayay dhibaatadaasu ka dhacday sida naloo sheegay gabar xaamilo ah oo inta la dilay haddana la gowracay waxaan leenahay cadaaladda ha la waafajiyo ciddii falkaas ka dambaysay dilka dhaca boobka iyo kufsiga loo geysanayo haweenka iyo carruurta ayaa aad ugu soo badanayo goobaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada daacadda u ah waxaana arrimahaasi geysanaya shakhsiyaad ay maalgeliyaan hay-adaha shisheeye marna waxaa geysanaya askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dowro u kulan berber socday oo ka dhacday magaalada ceelcadda ayaa idinkuu soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa musuq ku eedeeyey xukuumadda farmaajo iyagoona sheegay inuu luunsaday boqolaal milyan oo dollar xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in weli aan la ansixin miisaaniyaddii ay dowladda farmaajo ku shaqaynaysay afartii sano ee lasoo dhaafay iyagoona ku eedeeya musuqa xargaha goostay xildhibaan idriis cabdidakhtar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka arrintan ayuu ka dhawaajiyey wuxuuna sheegay in ilaa iyo hadda aan gacan lagu haynin boqolaal milyan oo dollar uu sheegay inay deeq ahaan u soo gaarsiiyeen reer galbeedka yaraatee ma aragna annaga deeqahaas meelay galaan aauda lacagay bixisaa world bank lacaguu bixiyaa tusaale ahaan coronviruskii oo covid kii milyanaa la bixiyey maamul goboleedyadii iyo hal milyanaa laga siiyey lacagahaas horta meelay ka baxaan annaga ma aragno waana waxaan rabnaa in lanoo caddeeyo mar walbana inaan annaga wax ansixino maaha annagoona maxaa la dhahayay jawaab rasmi aan lana siinin lacagta beesha caalamka oo soo dhiibaysa milyan daraad wuxuu sheegaya afartan milyanaa la soo gaartay u dhahay waxaa soo gaartay lacagihii fatahaadyadii siddeetan iyo laba milyan afartan milyan haddii lasugu daro waa hayaani shan boqoloo milyan waa ka badan yihin halanoo sheega meesha la geynaa dowladda federaalk ayaa sanadkan labada kun iyo labaatanka ee sii dhammaanaya warbixin ay reer galbeedka soo saareen waxay ku sheegeen inay tahay dowladda caalamka ugu musuqa badan waxaa idinkuu soo maqan war ku saabsan maleeshiyaadka xuutiyiinta oo dhaawac u geystay caruur badan ka gadaal duqeyn ay ka geysteen magaalo ka tirsan dalka yemen iyo qodob kale balse markaan aynu aadno gado dowro uu kulan berber socday ayaa waxa uu magaalada ceelcaddi ku dhex maray maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada degmadaas iyo sidoo kale wilaayadii islaamiga ah ee gado maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo gebagabaynayay dowro ay kulan barbar socotay ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayadda islaamiga ee gado dowrada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada iyadoona uu kulanku u dhexeeyey macalimiinta iskuullada ee degmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha guddiga waxbarashada ee degmada ceelcadde
allah mahad ballaaran meeshaan isugu kaanin keenay munaasabad xaflad macallimiinta degmada ceelcadde u socotay dowlad soo socotay xafladdeeda xaflad aad qayma u ahayd waxaa kaloo mahadsan walaayada gobolka iyo maktabka tarbiya wa tacliim waxaa kaloo mahadsan waaliga gobolka nuqumada ugaasiyada kasoo qaybgalayaasha macalimiintii dowladda u socotay heer degmo iyo heer gobolba waa ku mahadsan yihiin way mahadsan tahay walaayada gobolka heer gobol iyo heer degmaba sidoo kale mid ka mid a macalimiintii dowladda loo soo xiray ayaa ka waramay casharadii ay qaateen halkan dowlad noo socotay laba maalin ayaan ku qaadanay annagoo ah macalimiinta madarasada alibtidaa'iya walictidaadiya wathanawiya fi lmadarasati ceelcaddi runtii waxay ahayd dowro qayim ah laguna qaatay duruus aad u badan dhammaantoodna diini ah noocyo fara badan baa lagu qaatay waxaa ka mid ahayd taqwada oo lambar kow noolo ah allah subxaana wa tacaala markuuna abuurayna waxa ugu horreeya oo nagala rabo wamaa khalaqtuljinna wal insa ilaa liyacbuduun taqwadaas iyo inaan ilaahay caabudno koonkaa naloo keensaday ayaa ugu horraysay waxaa kaloo ka mid ahaa alwalaa walbaraac oo ah runtii shay aad ama maaddo aad muhiim ah qur-aankana meelo badan lagu sheegay waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada degmada waxaana ka mid ahaa nabadoon cali sandheere arrintaas raggii soo abaabulay oo haddii alle kuu roonyahay ka soo shaqeeyey maamul degmo iyo maamul gobol iyo maamul waxbarasho iyo maamul odayaal iyo ogaasyo iyo guddi waxbarasho iyo macallimiinba waxaan leeyahay khayr allaha siiyo waxaan leeyahay macallimiinta waa hadalka laydin leeyahay waad maqlayseen wax walbaba waxay leeyihiin fure iyo aas-aas bay leeyihiin adinka macallimiinta ah rag baa macallimiin idiin ahaa rag baa waalid idiin ahaa dad baa intaan ilaahay ka sokow yaa idinsoo koriyey maanta adinkuna tiioo kale aad ku jirtaan qof kastaba qofka ka dambeeya waxaa la rabaa inuu ka faa'iido nabadoonnadii ka hadlay munaasabadda waxaa sidoo kale ka mid ahaa nabadoon nuur xirsi isagoona u dardaarmay macallimiinta waxaan marka isu dardaarmanaa insha allahu tacaala ragga khaas ahaan macallimiinta ah oo meelaha waxbarashada raga hayo macallimiin u ah oo maamul u ah in arrinta ayada ah si gaar ahaan arrintaas loogu istaago si guudna qof walbaoo muslim ah ilaahay subxaana wa tacaala baana amray in akhlaaqda iyo wanaagga laga qayb qaatee qof walba uu ka qayb qaato ummadda marka khayrkeedii iyo wanaaggeedii baa soo baxaya haddii loo istaago arrinta ayada ah ilaahay subxaana wa tacaalaana ha noo barakeeyo tacliintooda iyo wanaaggooda iyo juhdiga ay samaynhayaan allahana khayr siiya ayakane in arrinta ayada aan u wada istaagno gaar ahaan macallimiinta waa raggaan hadda hadlaayay ama ragga meesha fadhiyo waa raggaan naqaanay waa ragga culummada ahaa waa raggii kutubta akhrinahayey marka in aan u istaagna arrinta ayada ah waan dardaarmaynaa waadna ku mahadsan tihiin insha allahu tacala dadaalkii iyo wanaaggii aad samayseen marti sharaf kale ayaa ka hadashay munaasabadda waxaana ka mid ah ugaas cabdulaahi macalin burhaan marka eelcadahda waa maqarka gobolka weeye inaad walaayaadka gaarsiisaan oo walaayada baardheere walaayada baledxaawo walaayada ceelwaaq walaayada luuq walaayaadka aad gaarsiisaanna haddee maadaama maqarka gobolka aad joogtaan waa dadnimo dheeraada oo aan idin farayno weeye waxaan marka ku soo gaabinaya xilliguna xilli adag weeye ilaahay subxaana wa tacaala hana sugo oo camalkan hanugu sugo dadka zallada iyo sambirixada ee ku dhacayso gaalada adana ilaahay naga nabadgeliyo culayska iyo gaaladana dul saaran ilaahay nagu dulqaado ilaahay subxaana wa tacaalana kuleyka nasri iyo roobana ugu bedelo islaamkana midnimo allah siiyo midlimo iyo cizi iyo sharaf ilaahay hana siiyo dadka aad wax baraysaana dad khayrle oo barakaysan oo muwaafaqle allah ka dhigo
munaasabadda waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ee gadow sheekh aadan sahal abuturaab waxaadna kelimadiisa caawa insha allah ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybtii lixaad barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq qaybtan waxaa looga hadlayaa dhibaatooyinka ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa soo jeedinaya qayb ka mid a gobolka mudug iyo degmooyin ka tirsan gobolka galguduud waxaa ka taliya maamul la yidhaahdo galmudug waxaanuu ka mid yahay maamulada shisheeyaha la shaqeeya ee soomaaliya ka jira hawsha maamulkaanu si rasmi ah isuguma dubadhacsana waxaana ku badan dagaalada qabaa'ilka ee soo noqnoqda kuwaas oo iska daaya inuu wax ka qabta ee xubna asiga ka tirsana ay ku lug yeeshaan ciidamo ka amar qaata oo habbeelid u kala soocan ayaa waxay ku kala sugan yihiin qayb ka mid ah magaalada gaalkacyo oo darafka kale puntland ay ka maamusho hobyo cadaado cabudwaq dhulsamareeb guriceel balanballe iyo kuwo kale dhulka maamulkan diiwaanka ugu qoran in badan oo ka mid ah waxaa ka talisa xarakada shabaab almujaahidiin waxaana ka mid ah degmooyinka xarar dheere oo mudug ka tirsan ceelbuur galhareeri ceelgaras xeendheere galcad ceeldheer iyo kuwo kale oo galguduud ka tirsan deegaanada maamulkan ee uu ka taliyo waxaa ka dhaca dagaallo qabiil oo joogto ah oo markii ay meel ka qaboobaanba meel kale ka aloosma waxa uu soohodin beenaad la wadaagaa dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay haysato kaas oo u diiwaan gashan in etoobiya ay leedahay laakiin maalin diiwaankaas baadilka ah laga tiri doono insha allah qayb ka mid a deegaanada maamulkani iminka uu ka arrimayo sida dhuusamareeb iyo guriceel waxaa muddo toban sano gaaraysa ka talinaysay koox suufiye ah oo u daacad ahayd etoobiya sanadkii laba kun sagaaliyo toban ayuuna maamulkoodii soo afjarmay degmooyinka iyo deegaanada maamulka galmudug uu ka taliyo waxay u muuqdaan kuwo ku tartamaya isticmaalka maandooriyaha oo soomaaliya la degay marka laga reebo deegaanada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka taliso oo si adag loogala dagaalamo galmudug waxay isku dayaysaa inay dimuqraadiyadda kula loolanto ama kula beratanto maamulada kale ee iyada ka horreeyey si ay u raaligeliso shisheeyaha aas-aaskeeda ku lugta lahaa kufsiga oo waayadan kusii baahayay deegaano badan oo soomaaliyeed lana aaminsan yahay in isticmaalka maandooriyaha iyo daawashada aflaanta aanshaxumada ah iyo maalgelin shisheeye ay sabab u yihiin ayaa kiisas badan oo ka mid ah waxay ka dhaceen deegaano galmudug ka tirsan kadib majara habaabin dhinacyo badan leh nolosha bulshada ayaa aad u hoosaysa waxayna ka burburtay dhinac waliba dhuusamareeb iyo guriceel ciidamada etoobiya ayaa muddo dheer fariisamo ku lahaa iyaga oo faafinayay baadilka ay aaminsan yihiin waxayna dib u gorteen marka ay hubsadeen in maamul etoobiyaan ah oo maqarka soomaali ah meesha uu la wareegay magaalooyinka qaar waxaa ku nool dad barakacayaala kuwaas oo hay-adaha shisheeye iyo maamulku ay ka shaqaynayaan inaanay dib u coodan amaba xoolo u yeelan amaba aanay u shaqaysan waxayna ku jiraan tuugsi joogto ah maamulka galmudug waxa uu dhiirigeliyaa ciyaaraha asiga oo kaashanaya dowladda federaalka ah iyo ururo maxalli ah iyo kuwa shisheeye oo shaqadoodu ay tahay in ay dhallinyarada soomaaliyeed marayn habaabiyaan si aanay wax u baran una fikirin cadowgoodana ula xisaabtamin waxaa jira ururo haween iyo kuwo kale oo tiro badan oo ku daaban amaba ku xiran hay-adaha shisheeye gaar ahaan kuwa reer galbeedka waxayna qabtaan ahdaaftii amaba shaqadii loo soo xil saartay haddaba arrimahan aan idiin saafo oo aan idiin soo bandhigo codad ka markhaati kacaya waxyaabaha aan sheegayo halkan kaylada sohdeenha afka ahi ka yeerayso ma ahan isbitaal lagu xanaanayo dadka waalida qaba amaba dhimir kala ee waa garoon qarash badan uu ku baxay oo ku yaala magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa la isu keenay dad badan oo rag iyo dumar leh kuwaas oo daawanaya ciyaar dhex maraysa laba kooxood ragga iyo dumarka ayaa isu dhex boodaya waxayna u qaylanayaan si xishood la'aan ah guulaysashada koox ka mid ah dhinacyada cayaaraya iyo abaalmarinta la siinayo ayaa waxay keenaysaa in dhallinyarada badankood cayaaraha ay u hanqaltaagaan oo ay tiigsadaan taasina waaba ujeeddada abaalmarinada loo bixinayo waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo la'aantood aysan cayaartani socoteen rifriyayaasha ee garoonka ama cayaarta kale hagayey oo sida wanaagsan u waday labadii asbuucoo lasoo dhaafo cayaartu ay socotay maantii hal sana laga joogaa waxaa lagu dhelayaa garoonka asagoo roog leh derbi leh lacag laga qaadaayo aad arrintii u qanacsanaya hawshaas intaas soo wadnay guddigeen inay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa inaan wejigii labaad u gudubno oo ah in garoonka kubadda cagta la dhiso wejigiisa labaad oo derbiga la ballaariyo oo interlogii la saaro garoomo kale oo kale cadaado lamid ah ayaa waxay ka furan yihiin magaalooyinka kale ee maamulka galmudug uu ka arrimiyo sida caabudwaaq dhuusamareeb guriceel iyo qaybta koonfure ee magaalada gaalkacyo iyo meelo kale waxaana loogu ciyaaraa sidan oo kale hablaha ku jira xeryaha barakacayaasha iyo kuwa kale ee magaalooyinka jooga iyo kuwa baadiyaha ariga ku raacaba waxa ay la kulmaan kufsi mararka qaarna waaba la dilaa hablaha la kufsaday sida ka dhacday baadiyaha magaalada guriceel murugada ugu darana waxaa weeye in siqiradu xataa aanay nabadgelayn kaaga darana mararka qaar dadka kufsiga geysanaya waxay ka tirsan yihiin ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee deegaanadaasi ka howlgala sannado ka hor degmada cadaado waxaa lagu kufsaday gabar lix sano jir ah arrintaas oo bulshada uurka fayoobey ay ka xumaadeen ehelkooduba ha ugu darnaadaane ee gabadhaan dhinaca midig iga fadhiistaan anigu aan adeerkeed aan ahay ayaa lagu kufsaday magaalada cadaado qayb ka mid a shaksiga kufsaday ma ahayn shaksi shacab ah ee waa nin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ee qaybta koob iyo labaatanaad ee safadigeeda ama xarunteed haddeed u yahay dalka koob iyo labaatanaad gabadha dimaaq uga fudubtay bac ayaa afka loo guray xilligaas dadaa guriga joogay awood ee ku hadasho ama ee ku qayriso ma haysa yeelan waana nin shaksi tababaran oo dowladda ka mida weeyaan koleyba qaab loo tababaray xilliyada qaarkood ay ku qaban karaan ayuu sitay gabadha dhadhaqaaqeeda iyo codkeeda iyo waxamaan maana dareemin nin askari ayuu ahaa waa qabtay bannaan kula tegey askartu wakhtiyada qaar markay kufsiga ku kacayaan waxay ka faa'iidaystaan tababarada milatari ee ay horay u soo qaateen lama maqal dhawaaqeeda lama maqal fardaheeda waayo waa shaksi military oo tababaran lama ogaan karo cidda uu gacanta ugu qabto wuxuu afka ugu guray waa system annaka aanan aqoon daanahay shacabka iyo deegaanka bac ayuu duubduubay afka ayuu ugu qabtay shacabkan waa ka saar sanka iyo afka waxay khatar u gashay inay ku geeriyooto awoodda uu ku qabtay caburta usoo inay ku dhimatay khatar wey ilaah ayaa badbaadiyey wax u haran lama arko istaalka la geey la beer ma noola gabadha dib waxay ka noqon doontana ma naqa gabadha waa gabadhan bishaar dhaaga cabdaxsaan la yidhahda waa lix sane jir waa gabadha ujeedaan jugtii afkii iyo iyadana dadaandaa wadda gaariga lagu keenay saddex tiraabo ma qaadi karto aan keekaadada waa dhibaysanta suuli ma geli karta dadtaan waa dirintaa xerada badbaado oo dad barakacyaali ay degan yihiin waxa ay ku taallaa meel u dhow xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ay ku leeyihiin magaalada cadaado xilli habeen ah ayaa loo dhacay kubsina laga geystay inkastoo aanaan helin xog dhammaystirna oo ku saabsan ragga kubsiga geystayna waxaa suuragal ah in ciidamada ay ka tirsan yihiin waxaa la kubsaday gabar saddex iyo toban sano jir ah si wax u dhexeen nimankas bees ay noo yimaadeen markaas laba nin ah ayaa mid gurigu soo galay iriduu soo istaagay iridiga fogoy dhahay kaama furayaan dhahay marka iriduu soo haraantay waa soo galay ilbaabkiga jifay waa soo galay madow soo galay mada banaanku istaagay madaxbadaha tuuray wiilasha markay noo imaadeen maarata qayladeeda kusoo ordeen madaxbadaha tuuray marka wiilasha markay madaxbad ku tuuray midna gurigu soo galay tooshuu u qabtay dhahay waxaan dhahay umala ahay gabadhan yar ilma agoonaya haystaa umala ahay walaalow iga leex ilaahay kaabsa markaas shandabuga ilmaha ku saasuu aftiinay gabar yar oo saddex iyo toban jir ee meesha ku jirtay bay kasoo jiidishay barwax
dhibaatada gabadha sakiirka ee la kubsaday gaartay ka sokow hooyada ayaa muddo dareemaysay cil iyo caloolxumo cunaha ayaana xirmay waxayna dareentay qandho saa'id ah oo ay u sabab tahay kubsiga gabadheeda loo geystay ani hooyadeeda ahay gabadhaa saddex iyo toban jirka dabkaygureega isku naxay habeenkii maalintii hadal waa hadli waayaan ku dhahay xtantaana naxay saddex beri qandhay saarnay gabadhaada waa roon tahay maalmaha ku dhacay isbitaalka la geeyey daawooyin waa yar oogaa la soo siiyey hadda waa roon tahay geeridii galbeed laga sheego gondahada ayaa laga dayaay markii inantani yar la hubsaday gabdhihii kale ee asaageed ahaa ayaa harsi iyo hoyasho ka quustay iyagoo ka cabsi qaba wixii saaxiibtood ku dhacay oo kale walaacaaso iyaga kuma ekaan ee hooyooyinka ayuu usii gudbay anaga beri maxamed aa lai dhahaa kaamka badbaadada deganahay gabdhan waa ii joogaan habeenkiina waa qalqalnay ma seexanin ilaa haddaan taaganahay gabdhihian la cabsanayna la qalqalhaynaa oo meel aan la seexana iyo meel aan la fariisan aan laanahay naxtintii ilaa hadda waa na haysaa welin nagama ba'an habeenna lama seexdo ma hadday soo gala doonaan hadday soo gala doonaan aan hadda ku taaganahay cabsidii wel waa nagu taagantahay nagama baxan gabdhan waa noo joogaan xaafadii saasaan u qalqalhaynaa ma hadda bay soo gala doonaan habeen dambay soo gala doonaan habeen lama seexdo saasaa loo fadhiyaa gabdhihii meel aan geyn intee geyna intee geyna habeen kasta guriga hor laha loo hooyaa waxa maxkamaed wax la saara ma jirto cabsan dareemaynaa hadda wixii walaa dhibkii walaash ku dhaca anakan waa nagu dhacaa maadaama waa ka cabsan haynaa ama dhibkaas nagu dhaca gabdhihin waa jooga arrintaas oo lam naxtin waxaan aqoonna weligayna aan arkin intaana kaamka joogna weligayna kama arkan hadda naxtinaa nagu beerta sanadka labada kun iyo labaatan gabar yar ayaa koox dhallinyaraa waxay si wada jir ugu kubsadeen degmada guraceel waxaan rabnaa inaan galabta u soo bandhigno oo u caddayno in amniga degmada guraceel ay soo qabteen dad dembiilayaala oo degmadan guraceel dhexdeeda wax ku sameeyey ku sameeyey mataqaanaa waxa la yidhaahdo kufsi iyagaasoo insha allahu tacaala si wanaagsan oo sharaf lah ay u soo qabteen maamulku u soo qabteen amniga qaymihiisa kala duwan gacanta lagu hayo haddana ay xidhan yihiin xaaladda gabadha yar ayaa halis gashay waxaana caafimaad ahaan loogu qaaday magaalada hargeysa oo aada uga fog deegaanka falka uu ka dhacay aabaheed oo aada uga murugooday ayaa arrintaasi ka hadlaya waxay joogtaa gaalkaayo hargeysaan u qaadnay caafimaadaan ugu qaadnay in badanay ku maqneed garowaan soo marinay habeen hore ayaan gaalkayo gaalkaayo joogta iskuulay dheganaysay bisha agost laba kun iyo labaatan baadiyaha guraceel waxaa laga helay meydka gabar in muddo ah lala'aa taa oo loo badinayo in la kubsaday kadibna la dilay bisha agost ayaa meydkeeda la arkay kadib khayaastii siddeed bilood oo raqdeed iyo ruuxeed la goobayey waxaa loo dilay si xun kadibna waxaa lagu riday meel baraaga ah hadda waxaa lagu ogaaday sida hadda annaga naloo sheegay gabar yar ayaa waxaa layidhi saaka ari soo kaxaysay laba gabdhood oo yaryaray ahaayeen labadii gabdhood way macnaha way fara ka ciyaareen kaba iyo waxbay iska tuuriyeeyeen kabaa mid yar uga dhacday kabtii markay uga dhacday meeshay gashay kabtii ka doonatay kollay xukunka ahaa inay waxaan aragto madaxaan oo wax jawaanka ku jiro ay soo qabatay soo qabashadii canugtii yareed way qaylida waxaana maxay yihiin neef miya wax saasa islaan weyn oo meesha socotaa ku leexatay islaantii markay ku leexatana wixii aragtay dabcan wayna ogeyd gabadhan in la waayay way aragtay wuxuu inay madaxii wixii way fiirfiiriday jawaalkii ku jiraan madaxii wixii waa ka furtay waxay soo wacday gabarh kale oo abbaaye ah waxay tiri abbaayoy gabadhii noocaas ahayd ma la helay mayay tiri waxay tiri wax aan ka yaabnay oo calaamadaas nale ayaan meeshan ku aragnay gabadhii waxaa la arka astaamaheeda astaan ilig jabnaa dhar subixii ay qaadatay oo gabadhii ay ka jarata ay joogto oo ay tiri go'a iyo diraca labadaba ana iga gadat waxaa lagu aqoonsaday iliggaas jaban iyo dharkii oo wax yari ay ka dambeeyaan intaasaa lagu aqoonsaday haddaad aragto meel kufsigu uu ku baahayo waxaa ku soobatay sinada iyo waxyaabaha kale ee shareecada islaamka lidka ku ah nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ku sugan koonfurta gobolka mudug kana mid ah dadka barnaamijkan nagala qaybgalaya ayaa waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha arrimahan foosha xun sii kobcinaya waxyaalaha kaleoo muuqda waxaa ka mida in gabdhihii yaryaraa la kufsanayo oo jidadka loo taagan yahay oo walba kufsi wadareed uu yahay oo u eg tahay barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij dhaqaale lagu bixinayo dad fangaraynayo sababto ay tahay adduunka waxaa ka jirta qof nin naa kufsadaahi waa la arkaa laakiin shan iyo toban qof oo gabarh yaroo saqiira isu dabamaraynaysa waxyaalo marka la dhihi karo waaye dadka muslimiinta akhlaaqdooda ayaa lagu baabiinayaa saaad ogtihiin gaaladuna marka hore qofka intay u yimaadeen warniyow gaaloobo dintaada ka bax ma yidhaahdeen balse waxay la yimaadeen wasiiladii uu gaalnimada ku gaari lahaa dadka marka dhallinyarada muslimiinta ama dadka waaweyn oo dacful iimaanku ku jiro wasiilo ay gaalnimada ku gaari lahaydeen oo akhlaaq darro laga bilaabay oo labiska gasha oo xiirashada gasha oo socodka gasha oo hadalka gasha oo meel kastoo arrimaha bulshada leeyaha la gelshay ayaa ka jirta ilaa aan wararka ku maqlayo gabdho soomaaliyeed oo niman hindiya oo maaragtay dhalashadoodii xusaya u hambalyeynaya dhaqaala ku bixinaya le waa jecelnahay marka fasahaadku ma yara wax lasoo koobi kara maahan warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa caruur ku dhaawacay duqeyn ay ka geysteen magaalada tacis ee waddanka yemen laba caruur oo walaalo ah ayaa dhaawacay daran ka soo gaartay duqeyn ay maleeshiyaadka xuutiyiinta magaalada tacis koonfurta waddanka yemen ka geysteen dad goobjoogayaal ah ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in xuutiyiinta ay madaafic iyo hoobiyaal ku garaaceen guryo ay degganayn dad rayid ah taasoo sababtay inay caruurta ku dhaawacmaan sidoo kale duqaynta waxa ay burbur xoogan u geysatay dhismo ay dad rayid ah ku noolaayeen waxaa xusid mudan in duqayntan ay ku dhaawacmeen dad rayid ah kuwaasoo la dhigay cisbitaalada maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale xadgudubye ka geystay deegaanka sukayna ee magaalada tacis kuwaasoo ay ku xasuuqeen dad u badan caruur iyo haween warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa